الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو السهو waxaynu sheegnay inuu yahay النسيان والغفلة عن الشhيء وذhاaب الqلب إilى غayrه ilowga iyo shayga in xaalad mooganaaneed lagaga sugnaado qalbiguna uu aado midaan isaga ahayn waxaa xaafid iبن xaجar uu yihi وfرqa bacضهm bayna الsahوi والنisyaani walaysa bshay barhkood waxa ay kala geeyeen oo laba macno ay u kala sheegeen sahwiga iyo nisyaanka tafriiqa noocaasiina walaysa bishay buu yihi mid wax ka soo qaad le ma aha baabu maa shaygii buu baabyo jaa ku yimi fi sahwi min alaxaadiidi ah idaa qaama marka uu kaco min rakcatay lfariida labada ragcadood ee salaada faralkaa marka uu ka istaago oo bimacnaa aanu tashahudkii ama atixiyaadkii aanu la iman ee markuu laba uu tukado uu istaago qala xadaثna cabdالlahi بn yusf qala akhbarana malik bn anas can ibni shihaabi can cabdiلraحman اlأcraj can cabdillaahi bni buxayna marka buxayna waa hooyadii maaha aabihii walihaadaba waxa weeyaan hamzada halkan la muujiya hadduu aabihii yahay hamse halkan laguma qoreen radia allahu canhu anahu qaala wuxuu uhi sallaa lana waxaana tukiyey rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rakcatayni laba ragcadood buuna tukiyo min bacdi salawaati salaadihii ka mid a marka salaadaasi inay salaad duhur ahayd ayaa riwaayadda dambe ku cad waa salaat rubaaciya marka uma qaama waa istaagay falam yajlis ma fadhiisan markuu laba ragcadood tukaday faqaama annaasu dadkiina waa kaceen macahu rasuulka maciisa falamaa qadaa markuu dhameeyey salaatahu wanadarnaa ay wantadarnaa aanu sugnay tasliimahu salaamo naqsigiisii kabara waa takbiirtay qabla tasliimi intaanu salaamo naqsan oo fasajada waa sujuuday sajdatayni wa huwa jaalisun isagoo fadhiya uma dabeetana sallama wuu salaamo naqsaday markaa saawigan ku dhacay rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim waxa uu ahaa nacam sahwi sababtiisu ay tahay nuqsaan ama natiijadiisu ay tahay nuqsaan oo tashahudkii ama atixiyaadkii dhexe ayaa uu ka tegey rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim waxaana hore marka aynu usoo rajaxnay tashahudkaa dhexe inuu yahay iyo ka dambe labaduba waajibaadka salaada inay ka mid yihiin iyadoo ahlucilmigu ay u badan yihiin inuu tashahudkaasi ama atixiyaadkaasi sunno u yahay falama qadaa salaatahu waxay u daliishadeen qolooyinka markaa xanafiyadu in tasliimtu ama salaamo naqsigu inaanay salaada ka mid ahayn oo bimacnaa aanay waajibaadka salaada aanay ku jirin oo qofku salaadiisa marka uu dhamaysto idaa ataa bimunaafin yakruju bidalika can الsalaa hadduu la yimaado wax salaada ay isdiidayaan sidaasunbuu salaada kaga baxaya oo hadduu tusaale ahaan hadlo ama cunus inuu bilaabo markuu atixiyaadkii dhamaysto amaba sade xadath uu iska keeno oo uu weysa jabo salaadiidu saasay ku dhamaystiran tahay bay yidhahdeen xadiidkanna waa xujaysteen falama qadaa salaatahu iyadoo weli aanu salaamo naqsan ayaa salaadiisii ayuu dhameeyey u yihi saxaabigu falama qadaa salaatahu mana salaamo naqsan waayo waa kan le wanadarnaa tasliima e intadarnaa tasliima waxaa kaloo ay xujaysteen xadiidka cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu aladi rawaahu axmed wa abu dawuud wagayruhuma oo rasuulku markii tashahudka uu baray ama atixiyaadka ayaa wuxuu ku uhi idaa qulta hada aw qadayta hada atixiyaadkaa markaad akrido faqad qadayta salaataka in shiئta an taquuma ay faqum wain shiئta an taqcuda faqcud mar haddaad atixiyaadkaa dhamayso salaadaadii way dhammaatay haddaad doonaysa inaad kacdana iska kacuun haddaad doonaysa inaad fadhidana dee iska sii fadhi marka labadaasi xadiidba waxay daliil u yihiin bay yidhahdeen salaamo naqsigu ama atasliim inaanu waajib ahayn oo shay kaleo markaa salaada munaafin lisala ah salaada ay isdiidayaan qofku hadduu sameeyo marka salaaddii intii kale uu dhameeyo sidaasunbuu kaga baxayaa bay yidhaahdeen laakiin culimada badankoodu waxay leeyihiin tasliimtu waxay ka mid tahay arkaanta salaada waxaanay xujaysanayaan xadiidka caley wagayru taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim xadiidkan falama qaضىa salaatahuna waxaa lagu fasiraya ama lagu macnaynaya in la yidhaahdo ay mucdama salaatihi salaadiisa badankeedii markuu dhameeyey waاntadarna tasliima oo maadaama salaamo naqsigu uu yahay waxa salaada lagaga baxo qofku marka salaamo naqsiga uu soo gaadho dee waxa ay ka dhigan tahay yaanuu weli la iman bee qof salaadiisii ka faaruqay buu ka dhigan yahi ila tasliimta waa tii salaada lagaga baxaye xadiidka markaa cabdullaahi ibnu mascuud ee ay deliishadeenna maba ansixinba riwaayatan oo ma aanu sugnaan waxa jawaab kalena waxay tahay oo xadiidkan falama qadaa salaatahu lagaga jawaabo in la yidhaahdo riwaayadda ibnu maaje waxaa ku cad inuu sameeyey صaxaabigu اstinاa xatى إida farغa min الصalaaةi إilا أnahu lam yusalim manaa ilaa salaadii uu dhameeyo dee salaamo naqsigu inuu harhsan yihi markaa salaamo naqsigu inuu salaada uu ka mid yahay ayay riwaayaddaasi ay noo caddaysay oo riwaayadda qaarkoodun markaa istinaaga ay xadfeen oo ikhtisaar markaa ama soo gaabin xadiidka ay ku sameeyeen kabara qabla tasliim fasajada sajdatayn sujuudu saawigu inuu mashruuc tahay ayaa uu daliilaya weliba sajdataani laba sujuudood inay tahay wixii sujuudaha kale la akriyun baana la akrinaya waxaana ahlucilmigu idhaahdeen haddii sujuud qura uu ku gaabsado saahiyan isagoo sii sahwiyey oo halku laba sujuudood kala iman lahaabuu mid qura la yimi intuu isilaabay wax kale laguma laha bay yidhaahdeen ama hadduu arrintaa camdan u sameeyo halkii laba sujuudood laga rabay sujuud qura uu la yimaado salaadiisu way buraysa waayo sujuud sujuuddaa quri dee sujuudu sahwi ma aha waxay noqonaysaa sujuud kale oo dheeraad oo ogaan salaada uu ugu daray qofka dee sujuud salaadiisa ogaan ugu darana aan salaada ka mid ahayna salaadiisu waa buraysa waxaa laga qaadanayaa in sujuudu saawiga loo takbiiranayo annahu yukabir lahuma kama yukabir fi gayrihima min asujuud laakiin takbiirat lixraam ma leeyihiin baa la isku khilaafay taasi waa inoo iman doonta oo intuu takbiirto allahu akbar u idhaa takbiirat lixraam uu la yimaado haddana takbiiratu sujuud ma la imanaya mise takbiiratu sujuudka ayuun baa ku filan hadi masala satati in sha allah in markaa lala jahraayo imaamku ula jahraayo takbiirta sujuudu sahwiga ku jirta ayaa xadiidka laga qaadanaya kabara qabla tasliim waa maqlay saxaabigu takbiirta rasuulka inay markaa jelsa faasila udhaxaysana waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka ahlucilmiga qaarkood ay u deliishadeen haddii qofka sahwi uu ku soo noqnoqdo in aanu sujuudu sahwiga kusoo celcelinahayn sujuudu sahwi quri ay ku filan tahay sajdatay sahwi quri inay ku filan yihiin waxaana taa xoogeynaya in laga dhigay sujuudu sahwiga fi akhiri salaa oo haddii sahwi kasta uu u baahan yahay sujuud dee marka sahwigu uu dhaco ayaa lala iman lahaa sujuudda waa lagu xigsiin laha laakiin maadaama sujuudu sahwigii loo riixay xagga dambe ama gebagabada salaada waxaa taasi macnahay xambaarsan tahay uu yahay in sahwi kastoo dhaca salaada dhexdeeda kahura aw qalla ama ha yaraada ama ha badnaadee in labadaas sujuudoodee lala imanayo gebagabada salaadu ay ku filan yihiin halkana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee laba arrimood buu ka tegey oo sahwan uga tegay arrinta koowaad waa tashahudkii dhexe arrinta labaadna waa aljuluusu fiih waa fadhigii uu fadhiisan lahaa marka labada arrimood mid walba sujuudi sahwi gaara ulama iman fii aakhiri salaa ayuunbuu laba sujuudood la yimi fasajada sajdatayni wa huwa jaalisun uma sallama culimada qaar baa xadiidkan u daliishayay sujuudu sahwigu mar walba inuu ka horeeyo salaamo naqsiga laakiin daliiluma aha xaaladan oo kale inuu ka horeeyo ayuunbuu xadiidku daliiluyay laakiin xaalad kasta inuu ka horeeyo daliiluma ah waayo dee adilo kale ayaa tusisay iyo axaadiid inoo soo socota in rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacda salaam ama bacda tasliim uu mararka qaarkood la yimi sujuudu sahwi waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday sujuudani inay gaar ku tahay sahwiga oo haddii qofku camdan ama si ula kaca uu uga tago wax salaada ka mid a hadduu shaygaasi waajib yahay hadduu rukun yahayba dee salaadiisu way buraysaa hadduu camdan uga tago sujuudu saawina dee kabi maayo waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday maamuumku inuu sujuudayo haddii imaamkiisu uu sahwiyo walow maamuumku yaanu sahwiyinbe axaadiida daahirkeeduna wuxuu tusinayaa sahwiga imaamku haddii uu kuu muuqdo oo aad og tahay iyo haddii kaleba inaad adigu haddaad maamuum tahay imaamka aad ku raacaysid sujuuddaas culimada qaarkood baa yidhi haddii imaamku inuu inaanu sahwi inaad og tahay oo sujuudu sahwigaa uu ku khaldamay markaa waad iskaga hadhaysaa laakiin sida saxiixi waxay tahay iyadoo taasi ah midaan mas'alo aan laba sawiran karin ama sawirashadeedu ay adag tahay tusaale aan loo keeni karin xaaladad yaqiinsan karto inuu imaamku ku khaldan yahay sujuudu sahwigan oo aanu sahwiyinba iyadooy adag tahayba laakiin hadday dhacdo waad ku raacaysaa waxaa kaloo xadiidkan loo daliishaday sujuudu sahwigu inaanu isagu lahayn tashahud ama atixiyaad gaara gaar ahaan hadduu yahay qabla asalaam yaعni haddaad la timaado sujuudu sahwigii intaanad salaamo naqsan ka hor atixiyaad labaad ma jiro oo sujuudu sahwiga kasii dambeeya waana masalo u baabaysan doono bukhaari raximah اllahu taعaalى culimada qaar baa u daliishaday tashahudka ama atixiyaadka hore inaanu waajib ahayn laakiin daliiluma aha oo halkay ka daliishanayaan waxay tahay rasuulku waa u noqon lahaa bay yidhaahdeen hadduu waajib yahay laakiin waxaynu leenahay waajibaadka looma noqdee arkaanta ayaa loo noqdaa waana furuuqda udhaxaysa arkaanta iyo waajibaadka ayaa arrintaasi ay ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa qofka atixiyaadka hore ka sahwiya oo ka istaaga oo ragcadda kale ka dambaysa gudagala inaanu usoo noqon ahayn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa baraarujiyeen oo sabbaxuu bihi falam yarjic maca dalik mana aanu soo noqone halkii ayuu ka sii waday waxaana ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen haddii waxa weeyaan isagoo rukunkii ka dambeeyey gudagalay uu soo noqdo salaaddiisu waa buraysaa bay yidhahdeen laakiin jamaahiirta waxay leeyihin mae buri mayso salaaddiisu ma burayso waxaa laga qaadanayaa sahwiga iyo nisyaanku ilowguba inay ambiyadana ay ku bannaan yihiin qala raximah اllahu tacalى xadaثna cabdالlahi bn yusf qala akhbarana malik can yaxya bni saciidi can cabdiرaحman اlacraj can cabdilahi bni buxayna radi allahu canhu anahu qala wuxu uhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslm qaama waa kacay min itnatayni laba ragcadood buu ka istaagay oo min aلظuhri salaadii duhur ka mid oo lam yejlis ma fadhiisan baynahuma falama qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhameeyey sajada sajdatayn uma dabeetana sallama waa salaamo naqsaday bacda dalika intaa dabadeed ayuu salaamo naqsaday waa sheegnay markaa xadiidkaa isna masaa-isha iyo fawaa'idda ku jirta baabun idaa sallaa hadduu tukado khamsan shan ragcadood salaadii afarta ahayd hadduu sahwiyo shan uu ka dhigo yaعnي fama اlxukm xukumku waa maxay qala xadaثna abu اlwalid qala xadaثna shucba عan اlxakm xakm ibn cutayba alkufi عan ibrahim عan calqma عan cabdالlahi radي الlahu عanه ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm salaa waa tukaday aلظuhra salaadii duhur buu tukaday khamsan shan ragcadoodo faqiila lahu waxaa lagu yidhi aziida fi salaati salaadii miyaa la kordhiyey faqaala wuxuu uhi wamaa daaka oo arrinkaasi waa maxay manaa su-aashaasi maxay ku timi qaala wuxuu yihi saxaabigii la hadlaya sallayta khamsan shan ayaa tukatay fasajada waa sujuuday sajdatayni bacdama sallama intuu salaamo naqsaday kadib ku-xigsiinta bukhaari xadiidkan iyo baabkan kii hore uu ku xigsiiyey wuxuu uga socdaa baa la yidhi in haddii sahwigu uu nuqsaan yahay sujuudda lala imanayo qabla tasliim inta aan la salaamo naqsan haddii uu yahay ziyaadana lala imanaayo bacda tasliim waayo xadiidka hore dee sahwigu nuqsaan buu ahaayo dee atixiyaadkii iyo fadhigiisii buu rasuulku ilaabay walihaada baa uu la yimi sujuudu sahwigii qabla tasliim taanu salaamo naqsan xadiidkan dambe sahwiga uu ka waramayaana dee waa ziyaado ragcad shanaad buu la yimi walihaada ba sujuudu sahwigu uu la yimi bacda ma sallama markuu salaamo naqsaday kadib axaadiida rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam sidaasi ayay tilmaamaysaa waana arrin munaasiba oo haddii ay nuqsaan sahwigu hadduu nuqsaan yahay dee salaadii baa lagu kabaya marka inuu salaadu intaanay dhammaan uu dhaco ayaa munaasiba haddii ziyaada ay jirtana dee salaada laba ziyaado si aanay ugu kulmin waa in sujuudu sahwiga laga dhigo bacda tasliim salaamo naqsiga kadib oo sababta markaa loo sameynayana de ay tahay tarkiim lishayطaan iyadoo shaydaanka markaa laga cadhaysiinayo waayo isaga ayaa nisyaankan iyo kafladan isaga ayaa sabab u ah waxaa tim waxaa timun xaaladda markaa shakiga axaadiidu ziyaadiya nuqsaanta sidaasay ka tidhi xadiidu dilyadeyn bay culimada qaarkood ishkaal ka keenaano oo ay yidhaahdaan dee nuqsaan baa jirtay haddana bacda tasliim buu rasuulku sujuudda la yimi sida saxiixaana suuradda xadiidu qisati dilyadeyn ku sugani maaha waxa weeya nuqsaan ee waa ziyaado oo laba ragcadood markuu tukaday buu salaamo naqsaday rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka tasliimtaasi waa ziyaado wey tasliimtii salaada lagaga baxayay waa ta ka dambayse iyo afcaashii aqwaasha ka dambeysay oo dhan ee rasuula ka dhacday dee ziyaada ayeh labadii ragcadoode hore iyo labadii dambe soo kala dhex gashay marka xadiidu qisati dilyadeyn oo kale lama odran karo iyada oo nuqsaani ay jirto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana sujuuddii ka dhigay bacda tasliim ee waxaynu leenahay fi lxaqiiqa xadiidu qisati dilyadeyn sahwigaa dhacay ziyaada ayuu ahaa oo tasliimta iyo waxyaabaha ka dambeeya o dhan baa salaada dheeraad ku ah walihaada waxaynu leenahay waa qowl saxa in la idhaha haddii sahwigu nuqsaan uu yahayna qabla tasliim baa lala imanayaa sujuudda hadduu yahay ziyaadana bacda tasliim baa lala imanaya waxaa yimi shakigii shakigaas sidaynu arki doonno dee waxa uu kala baxayaa inuu sameeyo taxari oo khalabatu dani uu ku camal falo oo siday ula badan tahay dee uu ku camal falo iyo in ay labada daraf u kala rajaxmi waayaan oo dee sida yaqiinta uu hubo xukumka uu ku dhiso marka labadaasibana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka hadlay waxaana axaadiidu ay tilmaamaysaa haddii taxari uu sameeyo inuu sujuudda la imanayo bacda tasliim hadduu yaqiinta ku bineeyona sujuudda inuu la imanayo qabla tasliim inuu la imanayo idan xaaladihii waaba afartaaba hadduu nuqsaan yahay waa qabla tasliim sujuuddu hadduu yahay ziyaadana waa bacda tasliim hadduu shaki yahay oo taxari uu sameeyo khalabatu dan malaha xooga badan uu ku camal falana waa bacda tasliim hadduu yaqiinta ku bineeyana xaalatu shakigana waa waa qabla tasliim afartaa xaaladood ka bixi mayso waxaa la isweydiin karaa markaa haddii imaamkii salaada wuxuu ku ziyaadiye ma lagu raacaya oo tusaalahaan ragcad shanaad uu kaco jawaabtu waa maya saxaabada maxay ugu raaceen haddaad tidhaahdana waxaan leenahay saxaabadu waxay ugu raaceen dee in salaada ila waktu zamanu tashriic baa lagu jira wakti waxyigu uu socday in salaada wax lagu ziyaadiye bay tawaqucay ay fisheen walihada baa rasuulka ay ku yidhaahdeen aziida fi salaa salaadiima waxbaa lagu ziyaadiyey oo inuu naski dhacay markaa ayay tawaqucayeen qadiyadda haddaba ku saabsan taxariga iyadoo lafteeda waxa weeyaan halkan ayaa ahlucilmigu ay kaga hadlaan oo fasajada sajdatayni bacdama salam labadaas sujuudood markaa qiblada ayuu rasuulku la qaabilay oo intuu lugihiisii leexiyo xagga qiblada u jeestay ayuunbuu la yimi labadaas sujuudood waxaana riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay ziyaado odhanaysa idaa shaka axadukum fi salaati falyataxara sawaaba falyutima caleyh marka waa inagii tilmaamay halkaa oo ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim haddii uu shakiyo waxa uu yeelayo ayay isku khilaafeen sababtuna waxay tahi masalada laba xadiid baa ku soo arooray xadiidkaa odhanaya idaa shaka axadukum fii salaatin falyataxara sawaaba falyutima caleyh iyo xadiidka waxa weeyaan abu saciid oo odhanaya liyaطrax shaka waliyabni calaa mastayqan manaa midkiin haddii uu shakiyo shakiga ha tuuro inta uu ka shakisan yaha tuuro falyaطrax الshaka walyabni calى mastayqan uma yasjudu sajdatayni qabla an yusalim labada xadiidbana xadiidka abu saciid fi saxiixi muslim buu ku jira xadiidan kalena bukhaari laftiisu waa wariyey ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan labada xadiid way isfasirayaan oo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markuu leeyahay ida shaka axadukum fi salaati falyataxara sawaab taxarigaasi ayaa waxa ay ku fasireen inuu macnuhu yahay e liyaأti اladi yadunu anahu naqasahu inta uu isleeyahay salaadaada way ka maqan tahay ee aanu hubin hala yimaado weyaan bay idhahdeen macnuhu marka wuxuu la macno noqonayaa un liyaطrax shaka walyabni calaa mastayqan oo xadiidkaa kale ayaa fasiraya bay yidhaahdeen nacam oo liyataxara ay liyucid maash yashuku fiih oo yabni calaa mastayqan inta uu ka shakisaya baa kusoo celiya wayaan bay dhahdeen macnuhu oo inta uu hubown inuu tukaday ha ka soo qaado waana madhabka shaaficiyadu siduu yahay waxaa kaloo taa ay ku ayideen dee salaada in loo baahanyay qofku inuu calaa yaqiinin kaga baxo haddii waxa weeyaan malaha xooga badan uu qaatana dee yaqiin buu kaga baxay salaadu qofka dee biyaqiinin bay ugu waajibtay falaa tasqutu canhu ilaa biyaqiin bay yidhahdeen ahlucilmi kalena waxay yidhaahdeen labada xadiid waa la iswaafajinaya laba xaaloodo kala duwan baa lagu xambaaraya oo falyataxara macnaheedu waxa weeyaan sida riwaayad kale ay fasireen falyandur axraa dalika ilى sawaab qofku wuxuu isku hayaa ma saddex baa tukatay mise afar labadaa tasawaabka u dhow ha eego weyaan macnuhu oo ha ku dadaalo ha baxtiyo isagu dib ha isugu noqdo falyataxara aqraba dalika ilى sawaab falyataxara aladii yara anahu sawaab ku dadaalo labada arimoodee dee uu ka shakisan yahay tahay xaaladdu tahay inuu saddex tukaday inuu afar tukaday tuu isleeyahay saxda u dhowdahay marka macnuhu liyacmal bigalabati dan weeyaan bay idhaahdeen ku camal falo sida malihiisu u badan yahay saas ayaana riwaayaadka muslim ay ay tilmaamayaan walihada baa xaafidku yihi wahuwa daahiru riwaayat alati cinda muslim nacam marka laba xaaladood baa qofku marka uu shakiyo uu yeelanaya waa sida saxiixa ah in markuu isagu dib isugu noqdo shakigan labadiisa daraf mid uu la xoog bato ma labaa tukatay mise ragcad qura waa subax saddex baa tukatay mise laba waa maqrib ma labaa tukatay mise afar waa duhur casar cishaaye ama ma saddex baa tukatay mise afar labadaa daraf ee shakigu uu leeyahay hadduu midlo xoog bato malaha xooga badan buu ku camal falayaa kaa la xooga batay buu ku camal falaya oo haddii inuu saddex tukadaa la xoog badato dee tii afraad buu la imanaya haddii ay la xoog badatay inuu afartiiba tukadayna dee mid shanaad la iman maayo sujuudu sahwin buu la imanaya haddii labada ida stawaa darafa ashak shakiga labadiisa daraf hadday sinaadaan oo midna uu la xoog badnaan waayana yarjic ila alyaqiin yaqiintu u noqonayaayo inta uu hubo inuu tukaday inuu tukaday buu iska soo qaadaya oo saddex wuu hubaa inuu tukaday tusaale weeyaane lakin ta afraad buu ka shakisanyay soo maaha inuu saddexdaa tukadun buu kasoo qaadaya macnaheedu waa maxay tii afraad bu ayuu la imanaya labada xaaladoodbana dee sujuudu sahwi waa la imanaya laakiin marka malaha xooga badan uu ku camal falo sujuudu sahwigu wuxuu dhacayaa bacda tasliim marka yaqiinta uu ku bineeyana sujuudu sahwigu wuxuu dhacayaa qabla tasliim ayuu dhacayaa sida xadiid abi saciid ku sugan xadiidkan marka waxaa ku sugan masaail masaaishaasi waxaa ka mida qofka shan ragcadood tukada ee sahwiya oo ragcadda afraad markuu tukaday aan fadhiisan inaanay salaadiisu burahayn xadiidka lama sheegin markuu ta afraad tukaday inuu xoogay fadhiistay ee mid shanaadu inuu u kacay baa xadiidka daahirkiisu uu tusinaya sidaas ayaanay culimada badankooda ku tegeen khilaafan lilkuufiyiin waxaa laga qaadanaya ziyaado qofku salaada wuxuu ku ziyaadiyo ee sahwan uga dhacda inaanay salaadiisa burinahayn waana isku mid hadday badato iyo hadday yaraato cinda aljamaahiir oo hadduu ragcado badan siyaadiyo hadduu ragcad qura siyaadiyo waa isku xukum weeye mar haddii arrintaasi sahwan u dhacday salaadiisa burin mayso waxaa kaloo laga qaadanaya qofka sahwigiisa ogaado un salaada markuu ka baxa kadib inuu markaasun sujuudu sahwigii la imanayo waxay culimadu markaa isku khilaafaan ida taala alfaslu haddii dee muddada kasoo wareegtay markuu salaada ka baxay iyo markanuu xusuustay sahwigu ay dheer tahay ma la imanayaa sujuudu sahwi mise la iman maayo haddii markaa fasligu uu dheeraado oo dee mudda ay kasoo wareegto ahlulcilmigu waxay u badan yihiin in aanu sujuudu sahwiga aanu la imanahayn oo maxalkiisi ama meeshiisii dee la dhaafay waxaa kaloo laga qaatay xadiidka ana alkalaam alcamd fima yaslux bihi salaa laa yufsiduha waana iman doontaa masalada xadiid qisatu dilyadayn ba insha allahu tacaala ay noogu iman doontaa waa xadiidka ku sugan adabu صaxaaba maca nabiy alayh الsalaatu wasalaam saxaabadu siday rasuulka ay uga adeebsan jireen qaala alxaafid wahuwa daalun calى cadiimi adabihi macahu salى اllahu alayh wasalam oo siday ula hadleen baleeg rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ya rasuul allah markii hore lamabay hadalba iyaga ayuunbaa waxoogay xanshaashaqay markaasuu rasuulku su-aal weydiiyey falama اnfatla tawashwasha اlqowmu baynahum faqaala ma sha'nukum marka iyagu si hoos oo wada hadleen buu rasuulku uhi maxaa idinku dhacay eed la guuxaysaan qaaluu ya rasuul allah hal ziida fi salaa may odhan salaaddii waxbaad ku dartay rasuulka waa ka edabsadeen oo waxay idhahdeen su-aal ahaan bay ugu dhigeen oo salaaddii miyaa la ziyaadiyey qaala la markaasu xataa rasuulka may weydiin ila bacda alistifsaar riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi ina yidhaha hal xadatda fi salaati shayun salaaddii arrinkeediima waxbaa kusoo kordhay rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam markii dambe u caddeeyey wuxu uhi inama ana basharun ansa kama tansawn anuu bashar baan oo sidaad waxu ilowdaan baan u ilaaba markaan ilaabo marka ay xusuusiya waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofka markaa qiblada ka jeesta saahiyan anhu laa icaadata calayh iyo imaamku marka uu salaada dhameeyo inuu jamaacada ama dadka uu soo qaabilo baabun idaa sallama markuu salaamo naqsado fii rakcatayn laba ragcadood isagoo tukaday aw aw fii halaatin ama isagoo saddex tukaday oo fasajada uu sujuudo sajdatayni oo mila sujuudi salaati salaada sujuuddeedoo kalaa u atwalo ama ka dheer ee fama lxukmu xukumku muxuu noqonayaa oo haddii fa'daasi la ydhaha way jirtaa fasajada riwaayaadka qaarkoodna dee sidaas ayay ugu qoran tahay haddii laga reebo fa'dana macnu wuxuu noqonayaa baabun ida sallama fii rakcatayn aw fii halaaثin sajada wuu sujuudi sajdatayni buu sujuudi oo mila sujuudi salaati salaada sujuuddeeda oo kala u atwala ama ka dheer qala xadaثna adam qala xadaثna shucba can sacd bn ibrahim can abi slma can abi hurayrata radi allahu canhu qaal صlىa bina waxaana tukiyey annabiyu salى اllahu عalayh wasalam ayaana tukiyey aلظuhra salaadii ظuhur buuna tukiya aw ilcasra fasallama markaasuu salaamo naqsaday faqaala lahu wuxuu ku yihi rasuulka dulyadayn aلsalaaةu salaadii ya rasuula الlah anaqasat miyay nuqsaantay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam liasxaabi axaq ma wax jiraa maa yaquulu waxaanu leeya dulyadayn qaalu waxa dha nacam ha fasallaa waa tukaday rakcatayni ukrayeyn markii hore labin buu tukaday laba ragcadood oo kale ayuu tukaday uma sajada sajdatayn qaala sacdun wuxu uhi wara-aytu waxaan arkay curwata bna zubayr oo sallaa tukaday min almagribi rakcatayn salaaddii maqrib laba ka tukaday oo fasallama salaamo naqsaday oo tii saddexaad u harsantay oo watakalama hadlay uma sallaa waa tukaday maa baqiya intii u harsanayd wa sajada sajdatayni wa qaala wuxuu yihi haakada facala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam sidaas ayuu rasuulku sameeyey buuli xadiidkani waa xadiidkii qisadii dulyadayn waanu soo noq noqon doonaa waxaa la odhan karaa waa cumdat lbaab waa baabkani xadiidka asalka u ah weeyi oo axkaamtiisa in badan oo ka midi ay ku sugan tahay amaba si ay ku wareegto abu hureyre inuu salaada rasuulka la tukaday ayaa xadiidkani uu tilmaamaya riwaayaadka qaarkoodna waaba ku caddahayba baynamaa ana usalii maca rasuuli illaah waa riwaayadda muslim iyo axmed anoo rasuulka la tukanaya taasina waxay noo caddaynaysaa markuu yihi azuhri imaamka la idhaahdaa dulyadayn wuxuu ku shahiday ghaswatu beder inay arrintaasi wahmi tahay khalad ka dhacay imaamka inay tahy sida aimadu caddeeyeen oo waa ka yidhi xaafidku lakin itafaqa a'imaة اlxadiiثi kama naqalahu ibn cabdilbar wagayru calى ana zuhriya wahima fi dalik oo dee abu hurayraba rasuulka la tukanaya markan dulyadayn uu joogay abu hurayrana dee beder xaggee iska soo gaadheen sanadkii toddobaad baabuu islaamaybe walihaada waxay idhahdeen ninkaasi beder ku shahiiday waxaa la odhan jiray du shimaaleyni baa la odhan jiray isaga dulyadayn lama odhan jirin khuzaaci baanu ahaa cumayr ibn cabdi camrin ibnu nadla ayaana magaciisa la odhan jiray dulyadaynka markaa xadiidkan lagu sheegayna alkhirbaq baa magaciisa la odhan jiray ba alkhirbaq sida xadiidka cimraan ibnu xuseyne muslim werinaayo ku sugan waa haddii la dhahdo dee labada xadiid waa isku mide walihaada baa taawiilka uu sameeyey طaxaawi markuu yihi abu hureyre markuu leeyay salaa bina rasuul الlah uma jeedo isagu inuu ku jiray muslimiintuu tukiyey buu ujeedaa taawiilkaasi waa baطil waxyaabaha dafcinaya meesha ka saarayna waxaa ka mida riwaayadda muslime odhanaysa baynama ana usalii maca rasuuli الlah nacam faqaala lahu dulyadayn asalaatu ya rasuul allah anaqasat salaada markaa ma duhur bay ahayd mise casar bay ahayd shaki baa jira oo abu hureyre marna waa ka shakiyey oo sallaa ixdaa salaatay ilcashiy qaala abu hureyre walakinii nasiituha tay labada salaa o ahayd ma duhur iyo casar waan ilaabay buuri marka abu hureyre mar cala shaki buu ku warin jiray marna wuxuu jazmin jire oo riwaayaadka qaarkood dee ku timi inay duhur ahayd marna wuxuu si go-aan u sheegi jiray inay casar ahayd waxaana taa la isku waafajinayaa in mar waxa weeyaan abu hurayra uu ka shakiyi jiray walihaada odhan jiray duhur ama casar marna inay duhur ahayd ay la xoog badnaan jirtay oo duhur uu odhan jiray marna ay la xoog badnaan jirtay inay ahayd casar oo casar uu odhan jiray ruwaadda ka dambaysana saas oo kale ayay ahaayeen haddii xadiidka ka wareysa maxamed ibnu siriin oo kale laakiin xadiidka cimraan ibnu xusein qisada ninka alkhirbaaq ka warramaya isaga salaadaasi inay casar ahayd layskuma khilaafin ahlulcilmiga dee in badan oo ka midna waxay yidhahdeen xadiidka cimraan ibnu xusein iyo xadiidkan abu hureyre waa isku mid bay yidhaahdeen iyadoo meelaha qaarkood ay ku kala duwan yihiin bal inay laba xadiid kale yihiin inay isku mid yihiinna insha allahu tacaala halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa xadiidkan markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam laba ragcadood buu ka tegey salaadiina waxbuu ku ziyaadiyey oo ziyaadada markaa uu salaada ku ziyaadiyey waxay tahay dee tasliimta laba ragcadood dabadood uu salaamo naqsaday qofka markaa arkaantii salaada ama rakcaadkii wax kamida ilaaba ilaa uu la yimaado dee inaanay sujuudu sahwi waxba ka tarayn buu xadiidku tilmaamaya bal sababta ilaa sababta uu rasuulku hadalka dulyadeyn markiiba u qaadan waayey insha allah abwaabta dambe ayaynu ku tilmaami doonaa baabu man lam yatashaahad baabu man mid buu u baabiyey lam yatashaahad ana tixiyaadsan fii sajdatay sahw labada sujuudoodee sahwigaah sujuudu sahwiga macanaa sujuudu sahwi waa tixiyaad ma leeday u gaara ama salaamo naqsiga ka hor ha lala yimaado ama salaamo naqsiga kadib ha lala yimaadee baabkan wuxuu ka hadlayaa masaladaas wa sallama anasun anas waa salaamo naqsaday sujuudu sahwigiibuu ka salaamo naqsaday walxasanu walam yatashahadaa mana atixiyaadsan wa qaala qataada wuxu uhi laa yatashahadu o laa yutashahadu lama lama atixiyaadsanayo atixiyaad ma leh qala xadaثna cabdالlahi بn yusf qala akhbarana malik بn anas عan ayub بn abi tamima asikhtiyani عan mxamed بn sirin عan abi hurayra radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam insarafa salaadii buu ka baxay min ithnatayni laba ragcadood buu kaga baxay salaad duhur ama casar oo rubaaciya faqaala la wuxuu ku dulyadayn aqusirat isalaatu salaadii miyaa la gaabiyey am nasiita mise waad ilowda ya rasuula allah qaala wuxuu yihi rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam asadaqa dulyadayn ma dhabbaa waxaanu sheegay dulyadayn faqaala naasu dadka waxa nacam ha oo labun baa tukatay faqaama waa kacay rasuulu llahi salى اllahu alيh wasalam fasallaa waa tukaday ithnatayni ukhrayeyni laba ragcadood oo kale uma sallama waa salaamo naqsaday uma kabara haddana waa takbiirtayoo fasajada mila sujuudihi sujuuddii salaadoo kale ayuu sujuuday o atwalaba mid ka dheer uma rafaca dabeetana waa kasoo toosay se riwaayad kala caddeeyeen haddana waa sujuuday haddana waa kasoo toosay calaa kuli xaal xadiidkan imika wuxuu u keenay bukhaari inuu u daliishaday inaanu jirin tashahud atixiyaad inaanu lahayn inaanu lahayn sujuudu sahwigu ama qabla tasliim ha lala yimaado ama bacda tasliim laakiin haddii lala yimaado bacda tasliim tasliim bay leedahay taasina axaadiida waa ku cadday labada sujuudood hadduu la yimaado markuu salaamo naqsaday kadib markuu labada sujuudood dhameeyo haddana waa salaamo naqsanaya laakiin atixiyaad ma leh waayo xadiidkan iyo axaadiidta kaleba laguma sheegin in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu atixiyaadsaday xadiid saxiixa kusoo arooray ma jiro xadiidka markaa nacam ama riwaayadda ay ku soo aroortay tashahudku uu ku soo arooray waxa ay culimadu sheegeen inay tahay riwaaya waxa weeyaan shaadda inay tahay riwaayad shaada inay tahay bay tilmaameen oo waxaa la keliyoobay ninka la idhaahdo ashcath ibn cabdilmalik alxamrani ayaa sheegitaanka atixiyaadka la keliyoobay waxaanu khilaafay aimo xadiidka la warisay sida shucba wuhayb ibn culaya athaqafi cabdilmajid athaqafi hushaym xamaad ibn zayd yaziid ibn zureyc wagayrahu kul haؤulaaءi lam yadkuruu atashahuda intaas oo dham atixiyaad may sheegin isagaa la keliyoobay idan riwaayaddiisu waa maxay waa riwaayatun shaad ah waa riwaayad markaa shaad ah oo ninka hiqada ahi hadduu khilaafo cid ka hiqaysan ama hiqaad ka fara badan riwaayaddiisu shaad bay noqonaysaa nacam shaadkuna wuxuu ka mid yahay qaybaha xadiidka daciifka waxaanu daciif u noqday lilmukhaalafa mukhaalafada uu khilaafay raawigi cid ka hiqaysan awgeed ibnu sirin oo xadiidka abu hureyre ka warinaya markii lagu yidhi fatashahud qaala lam asmac fi tashahudi shay-an way ka ansaxday taasi wax atixiyaadkaa sheegaya ma maqal buuhi anigu axaadiid markaa dee daciif ahoo oo tashahudkaasi uu ku soo arooray waa jirtaa riwaayadda ashaadka marka laga yimaado sida xadiidka ibnu mascuud iyo xadiidka mugiire lakiin waa daciif wa min algarib inuu xaafid kura in axaadiid athalaata fi tashahudi biijtimaaciha tartaqi ilaa darajat اlxusn xadiidka haddii shuduud lagu xukumo sidee buu shaahid u noqon karaa xadiid kale ugu markhaati kici karaa amaba se uu kabi karaa inuu khalad yahay o aanu jirin baaba la xukumay waxaa kaloo xaafidku uu sheegaya arintaas inay ka sugnaatay cabdالlahi بn mascuud min qowlihi isagoo hadalkiisa bmana xadiid marfuuca aan ahayn ibn abi shaybaana wariyey buu leeyahy lakin waxay leedahay xataa cabdالlahi بn mascuud kama sugnaan arintaas xaafidku wuxu waqad saxa dalika can ibni mascuud min qowli akhraja ibn abi shayba waxaan leena hada lam yahbut can cabdillahi ibni mascuud inuu yihi atixiyaad baa lala imanaya bacda sajdati sahw waayo iبn abi shayba aharkaa wuxuu wariyey isagaa min طariiqi cabaad ibn اlcawaam can xusayni can ibrahim can cabdillahi bn mascuud wa hada munqaطic lanna ibrahim ibn yaziid الnakhaci cabdillahi bn mascuud waxba kama maqal walihada ba imaamkii abu xaatim wuxuu yihi lam yalqa axada min aصaxaaba ibrahim lama kulmin axad صaxaabada kamida ila caaisha walam yasmac minha caaishana waxba kama maqal wadraka anasa walam yasmac minhu anasna waa isa soo gaadheen bimacnaa waa isa soo gaadheen laakiin may kulmin waxbana kamuu maqal marka calaa kuli xaal tashahud ma jiro oo sujuudu saawigu tashahud ama atixiyaad ma laha baabun man yukabiru baabun man mid buu baab yukabiru takbiirta fi sajdati sahw qال xdثna xفs بن cmر qal xadثna يزيد بن إbrاhيم عن محamd وبن sيrيn عن abي هurيرaةa رadي الlه عnه qاal صلى النaبي slى الlه عليه وsلم rasuulku waa tukaday إxdى صلاaتي العaشhiي qاla محamd وأkثر ظني malaahigu wuxuu u badan yahay alcصr casrka inay ahayd rakcatayni buu tukaday ثuma slma waa salaamo نqsay ثuma qaama waa kacay ilىa khashabati buu u kacay loo xaggii fي mqdm الmسجد saidka xaggiisa hore qiblada xigta yaalay fawadaca waa dhigay yadahu gacantiisii buu dhigay calayha looxaa dushiisa khashabadaa dusheeda wa fiihim waxaa ku jiray dadka abubakr wa cumar radia allahu canhum fahaada waa ka haybadayste waa ka haybadaysteen an yukallimahu rasuulka inay la hadlaan oo bimacnaa waxaa ka haalib noqday abubakr iyo cumar iyo saxaabadaa kale ixtiraamu الnabiyi wa tacdiimuhu wهو اladي manahma aw manacahum min الاctiraadi عalayh اxtiraamkii rasuulka u hayeen iyo weyneyntiisii iyo nacam ayaa u diiday inay rasuulka masaladaasi ay ay u sheegaan ama ay ku qabsadaan dulyadeynna maxaa ka haalib noqday xirsu calى tacalum اcilm dadaalkii uu ku dadaalayay barashada cilmiga walihada ba su-aashan uu rasuulka weydiiyey wakharaja waxaa baxay saracaanu naas oo siinka iyo ra'da iyo caynka intaba waa la kordhigi karaa saracaanu naas surcaanu naasna waa la odhan karaa oo damma siinta la la godo ra'dana la reebo iyadana waa loo akriyi karaa waxaana looga jeeda awaail naasi khuruuja min almasjid dadkii u horeeye ee masaajidka ka baxay hada jeer allana dee waa asxaab alxaajaat dadka wax ku degdegaya ayaa markiiba waxa weeyaan baxa iyaga laftooda waa u muuqatay rasuulku alayh salaatu wasalaam laba ragcadood un inuu tukaday laakiin waxay u qaateen in salaadii sidaa loo bedelay xukun cusubi waxa weeyaan wuu yimi lihada may suginba faqaaluu waxay yidhahdeen qusirat isalaatu ayay lahaayeen markii ay sii baxayeen sarcaannaasku sarcaannaasku warajulu nin ay wa fi lqowmi qowmka waxaa ku dhex jira rajulu nin yadcuuhu uu u yeedhi jiray ugu yeedhi jiray rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam ee yusamihi uu ku magacaabi jiray dalyadayn gacma dheere faqaala wuxuu uhi ninkaasi marka gacantum xaqiiqatan bay u dheereen mise macnan bay u dheereed oo nin deeqsiya buu ahaayo tuululyad waxaa macaanideeda ka mida qofka deeqsiga wax bixiya eha waa tawiilulyadayn daahirka waxaa lagu xambaaray inay xaqiiqatan u dheerayd riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi fii yadayhi tuulun faqaala wuxu uhi anasiita miyaad ilowday rasuulka ilaahayow am qasurat mise salaadii way gaabatay faqaala wuxu rasuulku lam ansa maan ilaabin walam tuqsar lamana gaabin xasaba ictiqaadi saan ictiqaadsanahay anigu qaala wuxuu yihi bala ha qad nasiita hadda waad ilowday mar haddaan la gaabin dee laba ragcood baa tukatay markaasuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam saxaabada kala weydiiyey sababtu u weydiiyena waxay tahay halka waxaa istacaaruday ila rasuulka ficilkiisii buu ninkani ka waramayaa imaamka ficilkiisii sidii uu u haystay rasuulka oo imaamkii ahay iyo sida ninkani uu sheegayo marka haddii khabarkiisa waa hiqo waa la aqbali lahaa wax caarida haddaanay meesha oolin laakiin imika wax caarida de ayaa meesha yaalla oo ka hor yimi fasallaa waa tukay rakcatayni uma sallama waa salaamo naqsaday intaanu la iman sujuudu sahwigii waayo ziyaada jirta uma kabara waa takbiirtay fasajada mila sujuudiha wa aطwl uma rafaca ra'sahu fakabara uma wadaca ra'sahu fakabara fasajada mila sujuudiha wa aطwl uma rafaca ra'sahu wakabar marka takbiir inay leedahay marka lasii sujuudayo marka laga soo toosayo marka lagu noqonayo marka laga soo kacayo ayaa xadiidkani uu ku cadiy takbiirtaasina takbiiratu ixraam ah waa takbiiratu sujuud weeye riwaayadda marka ay ku soo aroortay ma yadulu calى anahu takbiiratu ixraam inay tahay riwaaya shaadda daciifa ayaa ahlucilmigu tilmaameen qala xadaثna qutayba bnu saciidi qala xadaثna leyt can ibni shihaabi can ilacraj can cabdillaahi bn buxayna alasdi xlifi bni cabdilmuطalib ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama qaama waa kacay fi salaati duhr wa calayhi juluusun iyada oo fadhi uu harsan yahay manaa atixyaad atixiyaadkii uu ka istaagay wa hada mima yustadl bihi calى wujubi الtashahud اlأwal calayhi juluusun buri صaxaabi iyadoo fadhi lagu leeyahay weyaan macnuhu fadhigii atixiyaadka falama atama salaatahu markuu salaadiisii dhamaystiray sajda sajdatayn fakabara fi kuli sajdati wahuwa jaalis qabla an yusalima waay dee nuqsaan baa jirtay walihaadaba sujuudda uu ka dhigay qabla tasliim wasajadahum annaasu macahu dadkiina waa la sujuudeen makaana maa buu sujuuday shaygii booskiisa nasiya weylaabay oo min aljuluusi dee fadhiga ah ayay gelayeen oo bimacnaa ay kabayeen labadan sujuudood shaahidkan inay ku jira waxa weyaan takbiirta fakabara fi kuli sajdati in takbiirihii ay sujuudu lahayd ay leedahay waxa weeyaan sujuud sujuud sahw wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbihi waslama tasliima kasiira